guddoomiyihii jagada uga horreeyey sharif xasan sheekh aadan ayaa isna waxa uu ka hadlay doorashada guddoomiyaha cusub khadka telefoonka ee muqdisho ayay kula xidhiidhay waryahayaga falastiin axmed iimaan waxaana ay weydiisay sida u arko doorashada brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari
gudoomiyaha baarlamaanka bismillahi raxmaan raxiim gudoomiyaha baarlamaanka cusub doorashada wax fiican waaye runtii in maanta baarlamaan cusub la helo gudoomiye cusub la doortay runtii aad iyo aad u fiican waaye dimuqraadiyadaan tilmaamaysaa runtii muqdishona runtii amniga iyo inuu fiican yahay waxa lagu garan karaa muddo afartan sana hadda kale waxaan umalaynaya baarlamaan muqdisho lagu falay iyo shir muqdisho lagu qabtay haddana gudoomiye baarlamaan oo lagu gartay wax aada u fiican waaye runtii doortay wax aada u fiican waaye gudoomiye waxaa la sheegaya inaad adigu ka mid tahay dadka sida weyn ugu ololeynayay cali khaliif galeer oo la loolamayay jawaari ma u aragtaa ma ku qanacsan tahay natiijada kasoo baxday marka doorashada no dai kasoo baxday ku qanacsana laakin sideedaba gudoomiye baarlamaan anaga waa noo dooraa marka waana noo dooray wax mushkilaha male inaan wax ka bedelnaan isku dayaynay runtii aad baan uga mahadcelinaya dhawaanada fikirka ahaa waa isku daynay bal meel la taaban karaan keenay waana mahadsinya waa ku mahadsiina dhawaanada oo fikirka ila qaatay de runtii waan u hambalyaynaya gudoomiyahan runtii maxamed sheekh usmaan jawaari waa hambalyaan leeyahay waxaa jira adigu waxaa u taagan tahay xilka madaxweynenimada oo oo hore waxaa u sheegtay inaad guddoomiyaha u tartamayni laakiin haddii mar nin kugu beela uu guddoomiyaha baarlamaanka usoo baxay ma isleedahay rajadaadii madaxtinimadana halkaasay ku lumaysaa mushkila male sidena wataan arki doonaa kaa kulmi waan laga fikiri doonaa waana dareensanahay inuu dadka ufikirayaan four point five wax mushkila ma leh aniga marka hore waa qabay in gudoomiyaha inta lasoo hormariyo si cadaalaha transparency ay u dhacdo marka dadka waa le insaaxiibadeyda aan iskula jirnay baataalasta in inta gudoomiyaha lasoo hormariyo oo qolo lagu riixo marka badanaan aniga eetiga lagu riixi jiray haddana meesay jeesa laakiin hada hadda waxay u muuqda inaan horumar sameynay insha allah wax dhibaataa ma leh marka aad fiirisa hadda waxaa ka mid ahayd saxiixayaashii road mapka hadda guddoomiyaha la doortay tii madaxweynenimadaa soo socota doorkaaga siyaasadeed maxaad ku qiimeyn lahayd oo aad ku qiyaasi lahayd kaalin intee la egaas isleeda siyaasadda soomaaliya waa ka geli kartaa aad iyo aad u fiican waayo waxaan is leeyahay wax fiican baa dhici doono waa dimuqraadiyad dadka soomaalida waa ku baraarugsiya isbedelka waa lagu faraxsanyahay dhawaanada cusub aad iyo aad iyo aad dada aqoontooda u sarreysa iyo kaa joogaan waxaan is leeyahay nin hogaamin karo ay ku qanceen bay dooran doonaan badan in alkarim marka adiga weli ma u taagan tahay jagada madaxweynenimada taa waa teshaan gelin doonaa kulley waan teshaan gelin doonaa waan ogaanaynaa marka haddii la rabno markaan tala gelin baan wax ka dhigi doonaa guddoomiyihii hore baarlamaanka soomaaliya sharif xasan sheekh aadan dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya brofesor cabdiweli maxamed cali ayaa isagu soo dhoweeyey doorashada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka isla falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay sida uu arko doorashada brofesor jawaari waxaan u arkaa doorashadaasi doorasho xalaal ay ahayd doorasho saxay ahayd doorasho dimuqraatiga ay ahayd waana mirihii aanu kusoo shaqeynayna ee road mapki halka sano xukuumadda badbaado qaran maxsuulkeedii weeye shaqadii aan mintoodii aanu gelino weeye waa meesha u dambeysay constitutionkii waa la ansixiyey kumeelgaarnimadii waa dhamaatay maanta doorashadii baarlamaanka ayaa mid fadhinaa guddoomihii waa la doortay ku-xigeennada hadda socda kabacdina madaxda dowladda la dooran doonaa intaasi yani waxay waa waxay u tahay tusaale shaqadii ay qabatay xukuumaddii badbaado qaran halka sana lasoo dhaafay anigana ra-iisul wasaare ahaan aad baan ugu faraxsanahay jawaare doorashadiisana aad baan ugu faraxsanahay sababta nin aqoon-yahana weeye nin soomaaliya weeye nin wadana weeye nin khibrad dheer le weeye waad garanaysaa ama jawaar wuxuu ahaan jiray wasiir dowladda maxamed siyaad bare allah naxariistee wuxuu ahaan jiray agaasimo guud waxaa weeye haddana wuxuu ku jira guddigii khubarada ahaa loo jeed committee of experts ee aanu aan soo magacaabnay xukuumadda magacaawday sagaal tobanka september oo lasanadka soo dhaafay ee ka shaqeynayay komishinka dastuurka marka ninkii dastuurka qoray waxna ka qoray mas-uulna ka ahaa jeerkana u ahaa haddii maanta ay addii dastuuriga ahayd ee sharci dejinta madax ka noqdo adayaa kaga haboona noqon lahaa marka isagan aad baan u faraxsana mudane ra-iisul wasaare marka laga soo tago in maanta jawaari loo doortay waxaa kaleeto oo adiga aad ka mid tahay musharaxiinta weli rajadooda musharaxnimada ay sii jirto oo rag ku beel ah aysan usoo bixin baarlamaanka ka waran rajadaada madaxweynaha aada ugu tartamaysid doorashada hadda la doortay sawir sidee ahay kaa siisay jagadaas in aad kusoo bixi doonto rajadayda aad bay ufiican tahay waa de aniguna waxaan ku waxaan ku tartamaya waa waxqabadkayga halka sano soomaaliya waxaan ka qabtay weeye nabadgelyada waxaan ka qabtay weeye dowladnimo wanaagga waxaan ka qabtay weeye dib heshiisiinta iyo sugeynta goboladii iyo maamuladii iyo iyo dowladnimadii dooda dhexe waxaan ka qabanay weeye xoreyntii dalka iyo xasilintiisii shaqada aan ka qabanay weeye abaarihii iyo dhibtiina soo martay shaqadii aan ka qabanay weeye dastuurkii aanu soo dhamaystirnay oo aanu soomaali u sameynay shaqadii aan ka qabanay weeye kumulgarnimadii aan ka saarnay shaqadii aan ka qabanay weeye hadda oona maanta u fadhino dumuqusiyad maanta caasimadii dalka oo nabada inaan ku dooranayno shaqadii aan ka qabatay weeye taas ayaa anigu aan ku tartamaya taas ayaana aan jeclahay inaan ku guulaysto
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ah docor cabdiweli maxamed cali oo qadka telefoonka igu waramayay wax yar uun kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka loo doortay maxamed cismaan jawaari qadka waxaa si toosa magaalada muqdisho ugu jirto waryaheena zaynab abukar zaynab bal haddii aad dib noo xusuusta xaggee maraysay codayntii guddoomiye ku-xigeenada baarlamaanka
falastiin waad mahadsan tahay goor dhow waxaa soo gabagaboobay wareega koowaad ee musharaxiinta u taagan xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyadoo ay u tartamayaan xilkaasi kow iyo toban musharax hase ahaatee iminka waxaa isku soo haray ilaa afar musharax oo iyagu haysta codadka ugu badan ee baarlamaanka inkastoo codadkooda badankooda ay siman yihiin haddana waxa ay taasi qasabtay in loo gudba wareega labaad ee codeynta musharaxiintan musharaxiinta ilaa iyo iminka isku soo hartay oo codadka helay waxaa kamid ah guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka cabdiweli sheekh ibraahim muudey hadda waxa uu helay afartan cod jailani nuur iker isaga waxa uu helay lix iyo soddon cod bashiir maxamed jaamac bashiir goobo waxa uu helay kow iyo soddon cod halka maxamed cabdi xayir maareeyana uu ka helay lix iyo labaatan cod intaa kadib guddoomiyaha kumeel gaarka oo goobta fadhiyey iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka doctor maxamed cusmaan jawaari oo isaguna hareero fadhiyey waxa labaduba ay sheegeen in loo gudbay wareega labaad doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka iminkana waxaa socota codeyntii wareega labaad iyadoo xubnaha musharaxiinta iyo guud ahaanba xubnaha baarlamaanka ay ka muuqato daal aada u xoogan maadaama aroortii hore ee saakay goobta ay kusoo xaawada islamarkaana wakti saacadaha ay qaadatay in lagu kala baxo doorashadii hore inkastoo doorashada guddoomiyaha ay ahayd midda ugu fududeed doorashooyinka marka loo eego wareega koowaad oo ay ku dhamaatay doorashada islamarkaana cod aqlabiyada ah uu ku guuleystay profesor maxamed cusmaan jawaari kadib markii musharaxiinta la baratamayey kulamo kadib iyo shirar ka socday goobta shirka baarlamaanka ay bilaabeen in codadkooda ay ku biiriyaan hase ahaatee markii hore waxaa balbaday in wareega labaad loo gudbo cali khaliif galay ra-iisul wasaarihii hore oo musharaxiinta ka tirsanaa isla daqiiqado kadib wuxuu codkiisa ku biiriyey profesor jawaari oo uu sheegay in isagu uu raacay wadadii ay raaceen saaxiibadii sidaa daraadeedna si aanay wakti dheeri ah doorashada ugu gelin uu go-aansaday si dimuqraadiyad leh in codkiisa isaguna uu ku biiriyay iyagoo dhammaantood soo dhaweeyey qaabka ay doorashada ku dhacday islamar ahaantaana gacan qaaday musharaxii ku guuleystay guddoomiyaha baarlamaanka profesor jawaari intaa kadib waxaa hoolka baarlamaanka ka bilowday sacab farxad iyo xubnihii baarlamaanka oo sare u kacay kuwaasoo dhammaantood markii horeba ahaa qaadaysanaa profesor jawaari iyo xubnaha kale ee la tartamayey sidaa daraadeedna ay aada ugu farxeen dabadeed waxaa bilowday isgacan qaadkii iyadoo wakiiladii ka socda jaasha caalamka oo goobka ku sugnaa laf ahaantoodna ay si aada usoo dhaweeyeen natiijada doorashada guddoomiyaha baarlamaanka maanta sida ay ku dhacday sidoo kale hadda doorashadii wareegii labaad ee guddoomiye ku-xigeenka loo gudbay waa xilli wakti dheer ayay arrimihii oo dhan ay qaateen dhanka ammaanka si weyn baa loo xoojiyey waxaana jira hal jid oo keliya oo laga soo gelayay dugsiga sare ee booliska iskool bulisiya oo munaasabada doorashada ay iminkaba ka socoto iyadoo marka horena dadka ay soo mariyeen waayahay zaynab aad baad u mahadsan tahay zaynab aad baad u mahadsan tahay waaya halkaasoo basas ay dadka kasoo qaadayeen waa mahadsan tahay zaynab waxaan filaya haaruun oo zaynab laftirkeeda inay meesha aada ugu daasho saaka xildhibaanada markula xarootay shaqo fiican bay qabatay zaynab aad bay u mahadsan tahay mar kale